wakhtiga ugu adkaa ayaan ku jirnaa oo runtii dadkeena ay wajahayaan dhibaato ka soo gaadhay fatahaadaha webiga iyo roobabka xooga badnaa ee in saddexdii isbuuc ee lasoo dhaafay ka da-ayay stateka waxaan kuu xaqiijinayaa ilaa iyo in ka badan nus milyuun ruux oo dadka shacabka ku nool deegaanada jubbaland ayay fatahaadahan iyo daadadkan roobabka elninooda ay saameeyeen barakac dad ilaa aan ku qiyaasnay laba boqol iyo soddon iyo shan kun iyo saddex boqol oo ruux ayaa ku barakacday runtii dad ka badan ilaa boqol iyo soddon kun oo qoys ayaa ku go'doonsan ama ruux ayaa ku go'doonsan biyaha oo u baahan in laga soo daadgureeyo dhimashada hadda waxay maraysaa labaatan inta uu noo diiwaangeliyay xafiiska gurmadka deg dega iyo masiibooyinka wasaaradda kaabayaashii macnaha kaabayaashii dhaqaalaha sida wadooyinkii waaweynaa buundooyinkii kulli waa ka kacway burbureen waxaan hadda aan xaqiijinay buundadii baardheere iyo buur dhuubo inay mar horeba maaragtay ay daadadkii ay dumiyeen waxaa qarka u saaran inay maaragtay sidoo kaleeta ay duunto buundooyinka bu-aale kabsuuma iyo degmada luuq oo runtii ahaa halbowlaha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha dadkaas meelaha degmooyinka ku nool ay ku noolaayeen runtii waa masiibo aada u weyn waa masiibo qaran waxaa intaas dheer in dhammaan dhulbeereedkii ku yaalay agagaarka webiga jubba oo dadka ay runtii badi dhaqaalahooda ay ku tiirsanaayeen in dhammaan dalagyadii hadda beernaa iyo dhulkiiba ay biyihii ay gaareen oo wadabad ay yihiin maanta oo webigii uu ku fatahmay marka khasaaraha kale ugu badan baa ka mid eh waxaana soo gaarahaya xoolo fara badan oo runtii baadiyaha ku dhaqnaa ayagana sida ariga oo kaleeto in ay ku waxyeeloobeen oo runtii qoobabkii ay dhiladeen oo runtii xoolihii laftigooda ay hatay sidaa ku socdaan ay dhammaanayaan marka dadku waxay u baahan yihiin runtii in la badbaadiyo gurmad qaran baa loo baahan yahay xaalada emergency oo runtii waxaan ku jirnaa midii ugu darneed waxaa la qiyaasayaa dhammaan musqulihii dadka ay isticmaalahayeen oo dhan way burbureen waxaa jira ceelal ilaa iyo saddex boqol oo ceel ku dhadhow sida wasaaradda biyaha ayaa noo soo tabisay in ayagana ay biyuhu saameeyeen oo hadda aanan la isticmaali karin wadooyin fara badanoo ilaa iyo qiyaastii sida wasaaradda howlaha guud ay xisaabsanayso ilaa lixdan wado oo muhiim ah oo dadku ay ku safri jireen ayaa sidoo kaleeto go-ay waxaa jira dad barakacay oo dee xaaladooda aada u daran tahay dadkaas maxaa loo qabta ilaa hadda isku dayo fara badan baa la sameeyey anagu ka wasaarad ahaan waan qayla dhaan baan sameynay caqabadaha hadda na soo gaaraysaa waxay tahay in gargaarkii loogu talagalay deegaanadaas hadda hay-adihii meel loo marsiiye lala-yahay waxaan hay-adaha ku qasbeynaa in mashaariicda loo badiyo wax la yidhaahdo cash transferska waxa loo yaqaano lacagaha dadka mobeelada loogu shubo sifa ay waxay awoodaan markaas ay ugu gataan waxaa muhiim ah oo hadda gargaarka ugu horeeya ee ugu muhiimsan ee maanta aan ku dhawaaqeyna ay kamid tahay in dhammaan deegaanadaas ay u baahan yihiin dadkii wax biyaha loogaga soo badbaadiyay sida doomo jaakadaha maaragtay dabaasha waxaa loo baahan yahay o kale xarko dadka loo tuuro oo maaragtay biyaha lagaga soo bixiyo waxaa loo baahan yahay biyo nadiifa in kaniiniyadan biyaha lagu sifeeyo dadka ay maadaama musqulihii iyo biyihii wixi o dhan ay isdhex qaadeen cudur inay sife meesha uga dilaacin marka intee la eg baa marka go'doonsan hadda ilaa boqol iyo soddon iyo sideed kun oo qoys baa go'doonsan oo hadda waxaana loo soo sheegahayaa deegaanada dhaca jamaame iyo magaranaysaa jubbada dhexe meelaha ugu daran hadda cabaadka uu naga soo gaaraya ay kamid tahay degmada jilib deegaanada hoostega sida mareerey iyo deegaano fara badan oo hoostego degmada jilib saakow iyo salagle iyo degmada xagar dhammaan deegaanadii dowladda hataa maaragtay gacanteeda ku jirta dadkii meel ay soo maraan bay la-yihiin